kalsoonida lagu qabo ciidamada xoogga soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa ka go-an in ay hubiso nabadgelyada waddada u dhexaysa afgooye iyo walaweyn dowladda si ay u ilaaliso nabadgelyada dadweynaha waxa ay u baahan tahay iskaashiga kalsoonida iyo wadashaqaynta muwaadiniinta taasi oo keeni karta deegaankeenna oo noqda mid nabad ah kalsoonida ay bulshada u qabto dowladda ayaa keenaysa inuu fududaado isu socodka waddada u dhexaysa afgooye iyo walaweyn sababtoo ah dowladdu waxa ay helaysaa macluumaad la xiriira amniga oo ka imaanaya bulshada muwaadin ka shaqee nabadgelyada si loogu wada noolaado barwaaqo iyo baraare